bismillahi raxmaan raxiim barqa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tigir raadiyo asnaai ee magaalada jowhar waa tobanka julaay sannada laba kun shan iyo labaatan qodobadaad barnaamijka maanta ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya xarun jirdhis oo laga hirgeliyey magaalada jowhar ee caasimada maamulkan hirshabelle kulan ku saabsan dardargelinta dhismaha wadooyinka oo toddobaadkan laga daafuray magaalada tan jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan beeraleyda jowhar oo toddobaadkan ka cabanaya xayawaano cuna dalagyadii ay beerteen ayaad sidoo kale barnaamijka inta aynu ku guda jirno maqli doontaan deeq dawo ah oo toddobaadkan la gaarsiiyey barakacyaal ku nool magaalada beledweyne ayaan idiin soo gudbin doonaa haweenka ku nool beledweyne waxa ay furteen maqaayad lagu kariyo raashinka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle waxay toddobaadkan shaacisay waxqabadka lixdii bilood ee ugu dambeysay barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa qodobada iyo qodobo kale anigoo cabdiwahaab ayaa idinla socodsiin doona injineer nuursheene ayaa inoo farsamayn doona kusoo dhowaada barnaamijkii oo intaa ka ballaaran mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal waa tobanka julaay sannada laba kun shan iyo labaatan kusoo dhowaada barnaamijkii oo intaa ka ballaaran kulan ku saabsanaa dardargelinta dhismaha waddooyinka ayaa toddobaadkan laga daafuray magaalada jowhar wasaaradda howlaha guud ee maamulka hirshabelle ayaa magaalada jowhar waxa ay toddobaadkan ka daafurtay kulan wadatashi ah oo ku saabsanaa dardargelinta dhismaha waddooyinka iyo horumarinta caasimadda warbixintanna waxa ay noo soo jeedinayaa waryahayaga cabdicasiis xasan cabdulle wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta magaalada jowhar ka daafurtay kulan wadatashi oo ku saabsan dardargelinta dhismaha wadooyinka iyo horumarinta caasimadda xogeeyaha dowladda hoose ee degmada jowhar maxamed abukar cali ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankaani mashruucan dowlad kaab qaybteeda dhismaha infrastructureka maalmahan labada maalmood ay soo socoto waxaynu ku doodi doonaa ama ka munaaqasho doonaa in qaab dhismeedka wadooyinka dhismaha ayuu sheega ku saabsan waxyaabaha ku saabsan dhismaha dhismaha mar haddii dib udayactir la sameynayo hadda waa ogtihiin maalmahan waxaa dhismo inoogu socday wadooyinka magaalada waxaa jiray cilado badana iska jiray marka wasiirka uu haddoo la koobsaday marka waxaa rajeynaynaa in dhismaha iyo waxyaabaha ku saabsan inay wasaaradda xoog iska saari doonto ayna qayb ka noqon doonto isla xisaabtanka ay maalmahan waday kambaniyada iyo hay-adaha qoseeya ee dhismaha qaybqabisan ay wasaaradda wadan waan kaga mahad celiynayna wasiirka guddoomiyaha degmada jowhar mudane cusmaan mukhtaar baare ayaa sheegay in mar weliba ka maamul ahaan ay u taagan yihiin dardargelinta iyo horumarinta iyo bilicda caasimada jowhar run ahaantii farxaday ii tahay mudane wasiir casuumaadan ama magaciisii tababarkan labadan biri socdi waxaan leeyahay waa soo dhaweyneynaa farxaday noo tahay ka degmo ahaan waxaan rajeynaa in wasaaradaha kale ay ku dayi doonaan wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka hirshabelle mudane maxamuud bariise ayaa sheegay in dadaal xoogan ay ugu jiraan sidii isbeddel hoomar leh ay ugu sameyn lahaayeen magaalada jowhar wuxuuna bulshada ka codsaday inay ku taageeraan qorshaha lagu horumarinayo caasimada hirshabelle ujeeddada tababarkan waa in dhammaan daneeyayaasha kuwa dowladeed farsamayaqaanada iyo saaxiibada horumarineed ay si qoto dheer ah u fahmaan hanaanka iyo heerarka kala duwan lagu sameeyo daraasadaha suurtagalnimada ee mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada jowhar hagaha cusub wuxuu naga caawin doonaa in aan si cadaalad aqoon ku dhisan u kala hormarinno mashaariicda islamarkaana aan hubinno in qorshaynta iyo fulinta ay noqdaan kuwa waara oo loo siman yahay oo hufan waxaa idinku dhiirigelinaa inaad si firfircoon ugu qayb qaadataan doodaha falanqaynta iyo shaqo kooxeedka ee tababarkan khibraddiinna iyo aragtidiinna waxay muhiim u yihiin dejinta hagayaal wax ku ool ah oo laga oo la jaanqaadaya xaaladda dhabta ah ee degmada jowhar kulankaani ayaa ujeedadiisu waxay ahayd sidii xog aruurin loo sameyn lahaa islamarkaasna loo bilaabi lahaa dardargelinta dhismaha iyo bilicda guud ahaan caasimada hirshabeelle ee magaalada jowhar beeraleyda jowhar ayaa toddobaadkan ka cabanaya xayawaano cuna dalagyadii ay beerteen beeraleyda gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulada kulundi oo hoos timaada magaalada tan jowhar ayaa xilligan ka cabanaya dhibaatooyin ka haysta xayawaano cuna ama waxyeeleeya dalagyada ay beertaan beerahan oo ay ku yaalaan dalagyo badan oo khudaar galley iyo midhaha kale ee la beerto ay ka mid yihiin ayaa waxaa xilliyada habeenkii cuna xayawaano kuwaasi oo qaarkood ka dhasha fatahaadihii dhowaan ku dhuftay deegaanadan hoos yimaada magaalada jowhar warbixintanna waxaa inoo soo jeedinaya waryahayaga nuur maxamed cabdi
beeraleyda gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulada kulundiya ayaa xilligan ka cabanaya dhibaatooyin ka haysta xayawaano cuna ama waxyeeleeya dalagyada ay beertaan beerahan oo ay ku yaalaan dalagyo badan oo khudaar galley iyo midhaha kale ee la beerta ah ayaa waxaa xilliyada habeenkii cuna xayawaano kuwaasi oo qaarkood ka dhashay fatahaadii dhowaan ku dhufatay deegaanadan hoos yimaada magaalada jowhar axmed xuseen axmed oo ka mid ah beeraleyda kulundi ayaa radio snai uga waramay caqabadaha ay wajahayaan xilligan beeraleyda tuuladaas annagana dalagii maanta aan tacabnay alxamdulilah waa soo bislaaday laakiin waxaa na dhibouhaayo waxa la yaraado dugaagka waa buqdii baariydii baarii galeen jakdii galeen baaladii ku jireen oo dhan way soo wada baxeen dalagii galeyda oo bislaaday oo dhan ee habeenkii weerar cirka iyo dhulka ay ku soo qaadaan ma garatay waa gartay
wallaahi hadda toban iyo lix xabo ayaan dilnay ayaan waran iyo makar ku dilnay habeenkii ay socdaan maalintii ma socdaan ma garatay marka weerarkaasaan ahaayo galeyda iyo salbukada digirta bocorka waxa dhan hilfa u qaadu waaya xataa khudaartii xataa waa nagu cunuhaya baalka goobe iyo doonfaar ayaa badarkii xilfa u qaadi waayaan magar intay isoo wada gudbeen galey aad dhihiin bariid aad dhihiin khudaartii aad dhihiin habeenkii xilfaas u qaadi waayaan dalagoo dhan oo banaanka yaaloo dhan marka xal ajila a keeno habeenkii goom ilaalis iyo doonfaar ilaalis ayaa lahaaya khudaartii xataa waa cuni waaya cod camalas cuni waaya dadkii ansalaatada xilfaas u qaadi waayaan si kastaba ha ahaatee haddii aan waxba lagaga qaban xaaladan lasoo gudboonaatay beeraleyda waxaa xaaluf ku imaanaya dalagyadii ay beereen taasi oo hoos u dhigaysa tacabka deeq dawo ah ayaa toddobaadkan la gaarsiiyey barakacayaal ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulka iyo ardayda iskuulka caafimaadka ilees ayaa adeegyo caafimaad oo isugu jira daaweyn iyo baaritaano ka sameeyey kaamka daanyeerey oo ku yaala duleedka waqooyiga magaalada beledweyne waryahayaga cabdifataax axmed maclow ayaa warbixintanna inoo soo jeedinaya maamulka iyo ardada iskuulka caafimaadka ilays ayaa adeegyo caafimaad oo isugu jira dawooyin iyo baaritaano waxa ay ka sameeyeen kaamka daryeel oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan adeegyada caafimaad oo loo sameeyey kaamka daryeel ayaa waxaa ka faa'iideystay qoosas danyar ah oo isugu jira haween caruur iyo odayaal ardada wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee magaalada beledweyne ayaa mar waliba isku howla sidii ay u garab joogsan lahaayeen dadka danyarta ah ee ku nool kaamamka barakacayaasha ah waxaana arrinkaasi ka mahad celiyey qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka barakacayaasha duleedka magaalada beledweyne ee ilays kaam daanyeer ee ku yaala duleedka magaalada beledweyne runtii kaamka ujeedkan usoo booqana wuxuu ahaa maadaama naloo sheegay in kaamka ay ka jirta xaalado caafimaad darre daawo ay u baahan yihiin dadka kaamku dhaqan awood aysan u lahayn inay daawayn soo gataan runtii anagoo ka falcelinayna ama ka jawaab celinayna ayaa maanta waxaan soo booqanay kaam danyeere waxaan bixinay daawooyin qaybaheeda kala duwan baaritaanno oo markaas free ah oo aan ugu deeqinay dadka kaam ku nool runtii kaamka xaalado badanaa ka jira insha allahu tacaala waa rajaynaa mar kale iyo marro kale inaan kusoo laabanno baahida kaamka ka jirtana insha allahu tacaala inta awoodeen intaan dabalna rajaynayna waxaa kaloo sidoo kale ugu baaqayaa bahda caafimaadka ayagana inay isha ku hayaan kaamka xaaladahan kale ay ka jiraan insha allahu tacaala bahda dugsiga ilays maanta ee ku imaatay booqasho kaamkan waxay arkeen waxyaaba markaas runtii ay u barbardhiga waayeen u dulqaadan waayeen insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in eh, mararka xigana aan hadduu sareysaa muxuu sidan kale usoo booqan doono anagoo u dhamaystiri doono wixii markaasi eh, eebe noo soo dhiiba hadduu sareysaa muxuu runtii waxaan aragnay eh, dadyo badan ee qaba xanuuno kala duwan sida qaar dhaawacyaan ku aragnay oo eh, xanuuns- qaar xanuunsan waa aragnay oo runtii eh, ka cabanaya eh, cudurrada sida malaariyada ama tayfooga sidoo kalenta waxaan aragnay eh, dad ka cabanaya xanuuno kala duwan sida laf xanuunka infectionno waxaa jira eh, hooyooyin uur ah oo runtii ayaga xitaa u baahan eh, xaaladooda ca- yacni dhiigga in la hubiyo waxaan ka fiirinay ama ka hubinay cadaaska dhiigga hbgooda meesha uu maraayo runtii eh, waxaad arkaysaa hooyo sagaalkeeda uu galay haddana hbgeeda low uu yahay runtii talaan siinay eh, waana eh, waxaan u qaban karnaa u qabanay marka waa rajaynaa insha allahu tacaala marxaladaha xigana inaan sida kale usoo booqan doono daawo noo keentaan kuma hadinaynaa waa mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan annaga ma arsanaha ayagaa ma arsana soo gaari way ku mahadsan yihiin daawada hadda ayna siiyeen annaga
ilaahays aadna soo gaarta maanta daawo casri oo wanaagsanayna soo gaarsiisay Ee, waa ku mahad celinaynaa walaalaha maanta daawada noo keenay mahad baanu celinaynaa maaha markii ugu horreysay oo is-abaabul caynkani oo kale ay sameeyaan qaar ka mid ah ardada wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada beledweyn kuwa oo lagu garab joogsanayo dadka xaaladaha caafimaad ay ku haysato xerooyinka barakacayaasha ah ee ku yaala gudaha iyo duleedka magaalada beledweyn wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle waxa ay toddobaadkan shaacisay waxqabadka lixdii bilood ee ugu dambeysay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle mudane liibaan cabdiraxmaan cali ayaa ka warbixiyey waxqabadka wasaaradda lixdii bilood ee ugu dambeysay isaga oo sidoo kale iftiimiyey muhiimadda iyo faa'iidada dhismaha golayaasha deegaanka ay u leeyihiin bulshada reer hirshabeelle cali macali ibraahim inoo soo jeedinaysa
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle liibaan cabdiraxmaan cali ayaa ka warbixiyey waxqabadka wasaaradda lixdii bilood ee ugu dambeysay isaga oo sidoo kale iftiimiyey muhiimadda iyo faa'iidooyinka dhismaha golayaasha deegaanka ay u leeyihiin bulshada reer hirshabeelle liibaan cabdiraxmaan cali ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ay muddadii lasoo dhaafay si dhab ah uga holaneyd horumarinta nidaamka dowlad dhisida gaar ahaan dhismaha golayaasha deegaanka xoojinta maamulka hoose iyo kor u qaadista adeegyada asaasiga ah ee shacabka ay u baahan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo dowladda hirshabeelle een, saa og tahayba waxay haysaa shaqo aada u baaxad sarreysa oo u baaxad weyn Een, sanadka hadda aan ku jirnaa waxay gaartay guulo aada u waaweyn oo maaragtay een, xagga horumarinta deegmooyinka iyo deegaanada Een, ugu horreyntii waxaa horta mar walba wasaaradda arrimaha gudaha ay u taagan tahay la tashiyada iyo wada shaqaynta bulshada iyadoo arrintaas iyada ah, wasaaradda arrimaha gudaha waxay eh, u taagan tahay wada shaqaynta iyo maaragtay arrimaha bulshada bulshada degmooyinka eh, guud ee dowladda hirshabeelle Eh, sidaa la socoto wasaaradda arrimaha gudaha waxaa u qabsoomay eh, sanadkan hadda ku jirno eh, inay ka shaqaysay in kow horta la sameeyo kormeer guud Een, kormeero aada u baaxad weyn ayay degmooyinka dowladda hirshabeelle ka sameysay Een, taas markaa ay ma- ugu wajahadeeda ay tahay ama ay ugu gol leedahay inay ogaato baahiyaha dadka ku dhaqan degmooyinka hirshabeelle Een, arrintan oo ah ee, golaha deegaanka een, in afar degme ee, la dhisay oo golo deegaan oo degmada caasimadda ee dowladda hirshabeelle ee jowhar ugu horeyso Een, waxaa kaleento oo laga shaqeeyey in la dhiso een, degmada een, warshiq ayaa ugu horeysay dan dana mar labaad in warshiq haddana la dhisay Ee, taasna waxay ay maaragtay ku tusinaysaa in bulshada degmadaas ama ay fahmeen in golo deegaan ay leeyihiin in horumaradii iyo bulshadaas inay ayaga isku tashtaan oo ayaga ay wada shaqeeyaan Ee, sidoo kaleeto waxaan xoogga saarnay in degmada maxaaseed in ayadana sidoo kaleento ee, loo dhiso golo deegaan Een, walow ayadana ay xoogaa dee xaalada markaas jiray awgeed ay dib ugu dhaceen laakiin bulshadii ay ogaadeen in golaha deegaanka ay wax badan maaragtay uu qaban lahaa uu tari lahaa een, ay weliba codsanayaan in mar kale dib loogu laabto loo process gareeyo in golo deegaan loo sameeyo Een, taasna waa ku hollanahay iyadana sidoo kaleento waxaa kaleento qorsheynay oo aan ugu talagalnay in haddana aan dhisno ee, degmada mahadaayo waxaan u dhisnay golo deegaan oo ay bulshada soo dhoweeyeen oo aad ka arki karteen tviyada ayagoon la qasbaynin oo si iskood ah usoo magacawday dadkooda usoo xulay oo la tashiyo la sameynayey oo wasaaradda cidna ma jujuubaysan qasabna cidna kuma lahayn annaga sanadkan waxaan rabnaa dhowr degmo noo qorshaysan markaan hadda kasoo laabano arinta dhismaha balcad kasoo laabano waxaan rabnaa inaan degmada buulaburte iyo degmada maxaaseed iyo degmada jalalaqsi inaan horta iyaga aan dhisno dan haddana maaragtay waxaa noo qorshaysan inaan aadno degmada matabaan kadibna aan caasimadii dowladdan caasimadii magaala madaxda ganacsiga ee hirshabeelle ee beledweyne ah inaan iyadana maaragtay aan dhisno hadduu ilahi raalli ka noqdo borsayskeenni ku jiraan oo waana structure noo sameeyay wasiirkii wuxuu tegey buluburte wacyigelin uu sameeyey bulshada la tashiyay bulshada lala sameeyey sidoo kale inta jalalaqsi uu tegey wasiirka saa og tahay aniga beledweynan jooga hadda beledweynan waxaan ka sameynay de bulshadii inaan bal wacyigelino wax la wadaagno xogtooda iyo xaaladahooda sidoo kale intoo de waxaan tagay meesha la yidhaahdo matabaan oo aan bulshadii ayagana sidoo kaleento tusinay in horumarkooda ayaga uu anfacayo goladeygan hadday samaystaanna wax badan usoo kordhoo maayaan marka bulshadii wax badanaan ka fahanay in ay diyaarna u yihiin inay goladeygan samaystaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wada dadaalo deegaanada hirshabeelle loo gaarsiin lahaa ogaalayaasha deegaanka haweenka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa furtay toddobaadkan maqaayad lagu kariyo raashinka haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne islamarkaana qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ku dhiiraday inay samaystaan fursado ganacsi iyagoo furtay maqaayado yaryar oo lagu kariyo shaaha iyo raashinka wariyaha iyaga zahra cabdi xuseen ayaa warbixintan inoo soo jeedinaysaa
shaqada ceeb maahan oo waa la shaqaystaa haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana qaba baahiyaha gaarka ayaa ku dhiiraday in ay samaystaan fursado ganacsi iyagoo furtay maqaayado yaryar oo lagu kariyo shaaxa iyo raashiinka shaqadan ayay ka maareeyaan caruurtooda iyagoo bixiya kharashaadka waxbarashada iyo waxyaabaha kale ay u baahan yihiin qaar ka mid ah habeenka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay uga shaqaystaan shaqadan iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan maasha allah boqolkiiba boqol nolosha reerka aada ugu maareeyaa waa shaqo markaas aan fahmay aan aaminsanahayan isleeyahay waad maxay ahaydee waa iskaga noolaan kartaa ma ku ilmo korsan kartaa isleeyahay shaqadan hadda waa fahansanahay inaan kasii shaqeeyo waan ku hami weynahay aada kulul oo markaasayda naftaada aad markaasayda aad oo dhibaato kasoo gaari karto waana u bareernaa markaasayda waa shaqo aan markaas aan u bareernay canjeeradoo kale waa si lamid eh waa debkiyood kor fadhisid oo isagana kusoo laacayo huwaar keliya ah maxay ahayd cambuuladan waa intaad isku dartaaba ka tegi kartaa oo xoogoo usoo jiireynin laakiin labadaas labadaas ugu daran uguna kuleel badan intaa ka shaqaynayna
waxaa wahay shaqada ceeb maahan oo waa la shaqaystaa marka haddii aa la shaqaysto aniga shaqadaasaan waxay idhi meel rorogiyo waa kuu dhaantaa waxaan u dhiibi lahay dadkaas waxaawahay inay shaqaystaan oo haddiiba laga tegay oo shaqadaas wax kaleeto ay qabtaan waayaan shaqadaas ha ku biiraanaan isdhehi lahaa waa kala kulmaaho shaqada marna waa la waaya marna waa la helaa markii la helana waa waa kaas markii la waayana waa iska nasiibo haddana waa maxaawahay calafkaa iska jiro shaqada shaaha waa fiican tahay dhib qofkii dhibka arkay oo u bartay hadda qof waxaad u baratid way fiican tahay ma garat waa la qabsado marka
quraacday subaxdii cuni lahaayeen iyo habeenkii cashadooda waan ka diriteeyaa maasha allah alxamdulilah marka hooyooyinka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ubadka waa muhiim inay caruurtooda iska dayicin ay caruurtooda maxaan kuu sheegaa dhexda u xirtaano haddii la qabo hooyadii la qaba iyo hooyadii la furaba caruurteeda inustaas ay isugu ahaadaan ay caruurtooda u halgamaan habeenkan ayaa tusaale u ah in habeenka mar walbaba ay door ka qaataan maaraynta qoyskooda
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii tegay raadiyaasanaaya ee magaalada juwaar inta ayaan kusoo gebagabeynayaa anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiinayay injineer nuursheene ayaa inoo farsamaynayey inta aan toddobaadka xiga barnaamijkan mid lamida dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo